sarkaalkan lagu magacaabo mukhtaar xasan tifow shah macabi oo ahaa taliyihii hogaaminayay ciidamadii dowladda federaalka ee lagu laayay dagaalkii cusweyne ayaa ilaa iyo hadda dowladda federaalk waxaysan ka hadlin nolol iyo geeri halka uu ku dambeeyo ehelada shah macabi oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in wiilkooda ay nolol iyo geeri ku la'yihiin waatan xaaska shah macabi oo tilmaamaysa in iyada iyo carruurteeduba ay dayacan yihiin oo aan xitaa looga tacsiyadaynin xaaladda ay ku sugan tahay xasan sheekh iyo dowladdiisana ku eedeysay inay ka aamuseen inuu naga aamuso madaxweynaha soomaaliya taas waa mid qaranka soomaaliya dib u dhac ku keeni karta waa mid aanan loo baahnaynkamid madaxdii halkan ka hadashay ayaa dowladda soomaaliya waxay ka codsadeen inay ka hadasho arrintan oo ay kala caddeeyaan inuu nool yahay taliyashaha macabe iyo inuu geeriyooday
waxaa isna dhankiisa warbaahinta la hadlay nin ay ilmo adeer yihiin taliyaha la la'yahay ee shaah macabe wuxuuna sheegay in walaalkii ay ugu wardambeysay in muddo ah isagoona baaq u diray dowladda federaalk haddii horta runta aan isu sheegno aniga walaalkiis adeerkiis uu dhalay ayaan ahay waa la kurbaysan yihiin waa la dhibtoon yihiin sidadkooda warqabnana sanad iyo xoogaa warbixintiisaa ma hayno noloshiisina ma hayno geeridiis iyo saxana ma hayno ilaa iyo haddana wax naga siiyey tafaasiilaad ninkeennihow nololan uga warqabnaa si dhaban aanukaa idinkuu soo sheegi doono amba waa dhintayna weli ma arkin waxaan rabnaa marka inuu waqti dhow nugula soo xiriiriyo xaasaskii lasoo hadaliyo qaraabadii lasoo hadaliyo ciyaalkiina xaquuqdiisi oo meel saaro darajadiisi meel saaro ehelada saraakiisha iyo askarta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab kulaysa fagaaraha hore ee dagaalka ayaa in badan waxay warbaahinta u sheegaan in wiilashooda loo baahan yahay oo keliya markay caafimaad qabaan iyagoona tilmaamay inay ku dayacan yihiin isbitaallada ku yaala soomaaliya gaar ahaan muqdisho dagaalkii cusweyne ayaa dhacay lix iyo labaatankii agosto labada kun iyo saddex iyo labaatanka kaasoo ay ku halaagsameen saraakiil iyo askar ka wada tirsan dowladda federaalk waxaana looga dilay in ka badan laba boqol oo askari tiro intaas ka badanna looga dhaawacay iyadoo laga qabsaday gaadiid gaashaaman hub iyo agabyo kaloo militari oo aad u badan